أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aad ku maqli doontaan inshaa allah waxaa ka mid a muqdisho oo maanta martigelisay maalin kale oo dhulboob baaxadle ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen xaafado muhiim ah kumanaan qoys oo caawa bannaanyaal ah iyo dibadbaxyo ka dhacay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a dowladda turkiga oo ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigtay basaasiin ka tirsan imaaraadka carabta ayna u dhaceen goobo xasaasi ah maleeshiyaadka bangaraafta oo xasuuq horle ka geystay deegaan kaabiga ku haya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo dowlad diiniya u soo xirtay waxgaradka iyo samadoonnada beesha bartire munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada xagar ayna ka soo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaad caawa qaybteeda koowaad maqli doontaan inshaa allah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaayo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب وهجان وهبينما أربعة آه تاريخنا أي كوبيغان تهي شنت بيشة جماد الآخر sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan magaalada muqdisho maanta waxa ay mar kale martigelisay dhulboob xooggan oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen xaafado muhiim ah oo ku yaala magaaladaasi xilli caawa kumanaan qoys ay bannaaniyaal yihiin islamarkaana laga barakiciyey goobihii ay xalay ku hoydeen haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab een xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada qansax dheere ee bay howlgalkan qarax ah ayaa lala egtay saldhig ciidamada kufaarta etoobiya ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi waxaana qaraxaasi inta la xaqiijiyey ku dhintay laba askari oo etoobiyaan ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo roondo ku jiray khasaare ayaana gaaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka uu maraykanku ku adeegto ee bankaraf oo dad rayid ah ku dilay shabeellada hoose saqdiga dhexe ee habeenkii xalay ciidamo ka tirsan kuwa uu maraykanku ku adeegto ee loogu yeero danab ayaa waxay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada afgooye ee shabeellada hoose deegaanka cumar beere ee hoostaga afgooye ayuu ka dhacay weerarkan iyagoona dilay afar ruux oo ka mid ah dadka deegaanka oo uu ku jiray oday waayeel ah iyo laba ka mid ah beeraleyda deegaanka halka ay dhac baahsan ka geysteen halkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda turkiga oo ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigtay basaasiin ka tirsan imaaraadka carabta ayna u dhaceen goobo xasaasi ah war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda turkiga ayaa lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay shabakad jawaasiis ah oo si toos ah ugu shaqaynayay dowladda dabadhilifka ee imaaraadka carabta dacwad oogaha guud ee magaalada istanbul ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada sirdoonka waddankaasi ay fashiliyeen kooxo basaasiin ah oo ku howlaneyd in ay hesho xogo xasaasi ah iyadoo toos ugu sii gudbinaysay xukuumadda abudubay turkigu wuxuu sheegay in shabakadan gacanta lagu dhigay lagu helay ururinta macluumaadka warshadaha hubka soo saara helidda xarumaha waaweyn ee sirdoonka iyo dhegeysiga taleefanada mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda turkiga jawaasiistan ka tirsan sirdoonka imaaraadka carabta ayaa samaystay hab isgaarsiineed oo ay iskula xiriirayeen si ay uga dhuuntaan sirdoonka turkiga waxaana qorshahooda ka mid ahaa in ay u dhacaan goobaha xasaasiga turkiga sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in basaasiinta imaaraadka ay beegsadeen shaqaale jagooyin sarsare ka haya hay-adaha difaaca turkiga waxaa gacanta lagu soo dhigay saddex ka mid ah jawaasiista dowladda imaaraadka carabta halka midka afaraadna uu dibadda u baxsaday dowladaha turkiga iyo imaaraadka carabta waxaa ka dhexeeya xifaaltan awoodeed waxaana xusid mudan in labada dhinac ay xiriir la leeyihiin maraykanka iyo yahuudda sahyuuniyadda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa banaanbaxyo ka dhan ah dhulboobka gurguurte oo ka dhacay yaaqshid isku soo baxyo ka dhan ah dhulboobka uu caasimadda ka wado madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa maanta ka dhacay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho shacab aada u caraysan oo ka cabanaya dhulboob kooxda riddadu ay ka wado xaafadaha koolakoola iyo eeneyo ee magaalada muqdisho ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee xaafadahaasi waxayna halkaasi ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhulboobka lagu hayo muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinayay ciidamo kooxda riddada soomaaliya u soo hubaysay difaaca dhulboobka ayaa la arkayey iyaga oo rasaas noolnool la dhacaya shacabka caraysan ee dareenkooda muujinayay dadka isku soo baxyada sameeyey ayaa la wareegay waddooyin muhiim ah waxayna jidadkaasi ku jareen dhagxaan iyagoona ku gubay taayiro halkudhigyada ay ku celcelinayeen waxaa ka mid ahaa xasan tuug dooni mayno waxay tani qayb ka tahay tallaabooyinka ay dadka rayidka ah kaga soo horjeedaan dhulboobka xarkagoosadka ah ee ay madaxda riddadu ka wadaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga intaa الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya usoo gabagabaysay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha bartire munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay loogana kala yimid meelo fogfog ayaa dhowaan ka dhacday degmada xagar ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose taas oo ahayd gebagabada dowla diini ah oo wilaayada gobolka ay usoo xiraysay waxgaradka iyo samadoonada beesha bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka dowladan loo soo xiray odayaasha dhaqanka ee beesha bartire ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu mucaad radiallahu canhu shicaarkeeduna ahaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah ayaa socotay muddo saddex bilood oo xiriir ah islamarkaana lagu qaadanayay duruus kala duwan oo diini ah xafladan oo dad aada u fara badan ay kelimaad ka jeediyeen dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa maamulaha dowladda isagoo ka warbixiyey duruustii ay odayaasha dhaqanka beesha bartire ku qaateen dowladda loo soo xirayo ugu horeyn dowladdan waxay furantay kowda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri cadadka oo dowladdaas wax ka baranaysi waa toddobaatan qofood waxay ku qaateen dadku waxay ahaayeen dad ibtidaa'i ah ee dad waxay u bilaaban yihiin waxay qaateen kow alqur'aanu alkariim min faatixa ilaa suurat اljin ayay qaateen qur'aanka la akhristo oo la xifdinayo waxay qaateen tafsiir min faatixa ilaa suurat alcam juskaas ayay maaragtay tafsiir ay u qaateen waxay kaloo qaateen attasiixu alqur'aan qur'aanka oo la iska saxo alfaaddiis hadday tahay haddii akhrin ay tahay oo maaragtay la iska saxo tasxiixaas waxaa weeye sidii la rabay ayay u qaateen waxay qaateen fan ulcaqiida waxay ka qaateen ilaa saddex kutub kow asaasiyaat اddiin labo alwaajibaat saddex taxkiimu اlqawaaniin waxay kale qaateen taطbiiqu الsalaa salaadda oo si bobaraatika ah la isu baro waxay kaloo qaateen aladkaaraat الzuhd wاlraqaa'iq kutubka la yihahdo xusn اlmuslim waxay ka qaateen aladkaaraat waxay kale qaateen alkitaabu walqiraa'a in wax la qoro oo waxna la akhrin karo ayay qaateen waxaa kaley qaateen muxaadaraad aad u tiro badan oo halkaan lagu koobi karin waxay kale qaateen annashaadaat leyliya habeen weliba waxay qaadan jireen aflaam jihaadi ah ayay fiirsan jireen intaas waxaa u dheer aflaamta gaalada waxyaabaha ay wax ku xukumaan inay xun yihiin saa'a maa yaxkumuun ayay qaateen faxdaruhum wamaa yaftaruun in la iska ilaaliyo waxyaabaha ay been abuurka ay ku sameeyaanna waa ay qaateen waxay qaateen aflaam aad u tiro badan oo maaragtay sidii falastiin iyo macrakaadka mujaahidiinta ay soo duubeen soomaaliya iyo caalamka jihaadku ka socdo qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo xafladaasi ka soo qayb galay ayaa iyaguna munaasabadda kelimaad ka jeediyey waxaana hadda idinku soo maqan codadka sheekh cabdiwaaxid muudey iyo sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala maantana soo gaarsiiyey dowladii sacad ibnu mucaad oo bilowgeedii ilaa muxuu ahaa gabagabadeedii maantana aan joogno xafladdeedii ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala allihii intaa na soo gaarsiiyey dabcan dowraha dee wixii lagu baranahay waa sharci iyo diinta ilaahay baa lagu bartay culuumu shariica kala gedisan muddadaa halkaa la joogay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu bixiyaa nicam aad u fara badan oo aan la koobi karin wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicamkaa waxaa ugu weyn nicmatu lislaam والدين baa ugu weyn walidaa sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkii faraha badnaa oo ilaahay nabiga uu siiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay uu ka dalbay inuu siyaado dalbo oo uu yidhaahdo ii siyaada cilmi baa ka jira waxyaalihii tirada badnaa ama nicimki nicamkii tirada badnaa oo ilaahay nabigu uu siiyey siyaado dalab lama dhihin laakiin nicamtii ama nicmadii cilmiga waxaa la yidhi siyaado dalab waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicamtaas alla uu bixiyey wuxuu nebiga ugu manna sheegtay waa nimcadaa cilmiga wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicamkii uu siiyey nebillaahi daa'uud iyo sulaymaan way badnaayeen mulki baa la siiyey nubuwaa la siiyey maal baa la siiyey laakiin ilaahay wuxuu ugu manna sheegtay cilmigii ilaahay uu siiyey walaqad aataynaa daa'uuda wa sulaymaana cilmaa inta kale lama soo hadalqaadin ilaahay wuxuu ugu manna sheeganayaa cilmigii cilmigaa runtii fadligiisa lama koobi karo sharafka ilaahay uu siiyey nebillaahi aadam oo ilaahay uu ka saromariyey malaa'igtii cilmiguu ahaa wa callama aadama alasmaa'a kullahaa umma caradahum cala almalaa'ikati faqaala ambi'uunii fadligaa marka nebillaahi aadam cilmiga ayuu ahaa ka qaata wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadsan subxaanahu wa tacaala majmacan iyo makaankan iyo masjidkan qiimiga badan lanugu kulmiyey annagoo soo khatimayna xafladdii ikhtitaamka ilaahay fadligii dowradii muddada saddexda bilood u socotay beesha ilaahay baan uga mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala ee walaayada islaamiga jubba saflah qabaa'isha soomaaliyeed guud ahaan walaayaadka dalka dowraadku sidaan baa loogu xareeyaa si ay maadaamay hoggaan u yihiin dadka muslimiinta nuqabadii iyo horjoogayaashiina ay yihiin dadka muslimiinta iyadoo hadda loogu magac daray sacad bin mucaad oo raggii madiine nebi maxamed ku soo dhoweeyey calayhi salaatu wassalaam nuqabadii waaweyneed ka mida si ay ugu daydaan maadaama bariga afrika jihaadka ka socda dadkii hore ee salafu haadihi alumma in lagu daydo oo nuqabadu ay noqdaan kuwa ka tarjumahaya ilaahay diinkiis marka saddex bilood inay dhabar adeegeen oo daraase la siinayey oo juhdi lagu baxshay oo macallimiin ay u dhabar adeegeen ilaahay ajira ka siiyo ayaguna ay wakhtigoodii qaaliga ahay soo bixiyeen ayagoo u hoggaansamay walaayada islaamiga ee jubba sufla ilaahay fadligii salaadiintii iyo nuqabadii iyo hoggaankii dhaqanka in maanta ay xaraysan yihiin oo maanta loo soo gebagabaynahayo saddex bilood hadday u soo dhammaatay kadib waxbarashadii diiniga ahay ay soo qaateen si dadka ay hoggaanka u yihiin ay ugu horkacaan inay diinka ilaahay gaarsiiyaan marka waxaan rajaynaynaa beeshan dhankay uga aadan tahay mujaahidiinta ee jihaadka bariga afrika ka socda insha allahu beesha oo dhan ee reer bartiro oo hoggaankoodii ay fadhiyaan maanta inay insha allah sidaas ilaahay uu hanuun iyo hidaayo ku siiya ilahay uga rajayhaynaa ayagoo allahu akbar ayagoo allahu akbar ilan allahu akbar hanuunka iyo hidaayadana allah bixiyo ayagoo dadku muslimiin ay ahaayeen haddana in la boor qaado oo qalbigooda la dhiso oo saddex bilood shareecada ilaahay la barahaya ay u xaraysnaayeen ilaahay baan uga mahadnaqaynaa uma maamulka islaamiga ee xaraka su'aal mujaahidiin iyo walaayada hadda aynu joogno ee jubba sufla oo waaligeedii uu nala fadhiyo juhdiga iyo dadaalka lagu bixinaya qabaa'isha soomaaliyeed qayb bay ka yihiin qaybtan bartire marka dhankiinnii inaan muslimiinta looga imaanin oo juhdiga iyo dadaalka iyo qodobada haddaad meesha ka akhriseen iyo waxbarashada iyo cardiga aad soo bandhigteen inaad noqotaan nuqabadii saxaabada inaad ku dayataan ridwaanullaahi calayhim ajmaciin siday diinka u garab istaageen diinkana ansaar ugu noqdeen sacad bini mucaad iyo raggiisii baycat alcaqabatu ahaaniya nebi maxamed markuu la galay laba bayca baa nebigu la galay reerkaas qabaa'ishii oo dhan markay ka soo horjeesteen nebi maxamed sal alla alay wasalam daa'ifna uu maciin biday reer daa'ifna ay soo dhagaxyeeyeen nebigu dib markuu u soo laabtay aws iyo khasraj qoladii ansaarta noqotay waa qabaa'isha soo dhoweeyey nebi maxamed iyo muhaajiriin baycadii ugu dembaysay ee baycat alcaqabatu ahaaniya ee lala galana toddobaatan iyo shan qof bay ahaayeen hadda idinka toddobaatan baa tihiin soo maa laba haweene iyo saddex iyo toddobaatan raga bay ahaayeen maca daalika ilaahay fadligii baycadaas way adkeed lala galay inay nebiga wax walba ka difaacahayaan idinkana mar haddaad nuqabadiisiin diinka alle inaad wax walba ka difaacaysaan oo ilaahay diinkiisii jalla wacalaa aad u noqonaysiin dad u nusreeya qabaa'isha maanta bariga afrika deggan ee qabaa'isha yacni qabiilooyinka mid ka mida unbaa tihiin beesha bartire ilaahay ha idin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen ilaahayna jalla wacalaa waxaan warsanaynaa inuu idinka dhigo raggii aws iyo khasraj kuwa ku dayda inuu ilaahay idinka dhigo dadka ilaahay talada u dhiibana in loo hoggaansamo ayaan isu dardaarmaynaa ilaahayna jalla wacalaa ha idin barakeeyo juhdigiinna iyo dadaalkiinna aad bixiseen allaha naga dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana gaalada iyo cadowga nagu soo duunana ilaahay ha jebiyo mujaahidiintana allah ha guulaysiiyo walaalaha allah dartii loo dilana shahaada allah ka aqbalo allah dartii dadka loo dhaawacana allah ha caafimaadiyo gaalo gacantood muslimiinta gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayana allah nooga soo fakiyo mujaahidiintana ilaahay sabab ha uga dhigo annagana ilaahay cadow nooma gacan geliyo ridda iyo gaalnimana allah naga ilaaliyo khaatimadana towxiid iyo shahaada allaha noogu gebagabeeyo kuleelka qabow allaha noogu bedelo jiilaalka aaran iyo barwaaqo allaha noogu bedelo madar lagu tiirsado oo raxmad lana ilaahay samadaha naga siiyo wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed intaasi kadib waxaa mikrofoonkii xafladda lagu soo dhoweeyey suldaan aadan maxamed buuti oo ah suldaanka beesha bartire ee martida loo ahaa dowladana loo soo xirayey بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى وهم هدينا عليه نغدق المسلمين لنا كل مي مكان كان حلاش آه إيه نظيف كان نقول كل مي أمهد علينا مهد أم بالله قد ما لهن وحكى لهم أمهد علينا مطلب تعوض حركات الشباب المجاهدين أمهد علينا وحكى لهم أمهد علينا amiirka muslimiinta bariga afrika sheekh cubayda xafidahullahu ayaan u mahadcelinaynaa allahu akbar waxaa kaloon u mahadcelinaynaa dhammaan ragga asaga la shaqeeyo garbihiisaan u mahadcelinaynaa allahu akbar waxaa kaloon u mahadcelinaynaa ragga wafuuda e oo noo imaaday nuqubada jubbada hoose iyo muxuu ahay culummada ugaasyada inta noo imaadiyo waftiga ahaan u mahad celinaynaa mahad aan bilowga dhammaadayn ilaahay safarkoodii ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankooda aqarana allah ha ugu daro camalkoodana ikhlaas allah ka dhiga safaray noo soo galeen wakhti dhiiri ah oo doobahay safar noo soo galeen waxaa kaloon u mahad celinayaa wilaayada jubbada hoose oo amiir uu nooga yahay muxuu ahay sheekh axmed abu yunis xafidahullaahu iyo dhammaan ragga makaatibtiisa oo gobolkan ayagan u mahad celinayaa allahu akbar waxaa kaloon u mahad celinayaa wilaayada degmada xagar oo howsha bilow iyo dhammaad ku jirtay xafladda iyo gogasha lahayd waxaa kaloon u mahad celinayaa culummadii bartire culummadii dowladda noo haysay ee nala joogtay ee gogasheenna ku jirtay ee noo sabraysay ee dulqaadka intaan leego boqol iyo afartan qof baadiye iyo magaalaba laga keenay muxuu ahay u qidmaynaysay oo la joogtay oo u dulqaadanaysay oo casharka siinaysay waan u mahad celinayaa ilaahay miisaankooda aaqar ha ugu daro wanaaggii iyo diintii iyo dacwadii ay dadka soo gaarsiiyeen dadkii ay maamulayeen dad ka mid ah ayay soo gaarsiiyeen wuxuu ayaga ilaahay baray dadkana hadde maanta waad arkayseen meesha ay maraayeen waxaan jeclahay in lagu sii wado oo muxuu ahaayey diinta lagama cajiso waa loo weynaadaayey lagama weynaado muxuu ahaye ay sidaas dacwadii iyo culummadeennii ay sidaas nooga wado in sha allahu tacaala waxaa kaloon u mahad celinayaa amiirkii mudiirkii muxuu ahaayey labada meel culummadii iyo odayaashii dhaqanka ninkii mudiirka uu ahaa ee hooshaan waday sheekh maxamed ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankiisa aqarana allah ugu daro asagana waan u mahadcelinayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa odayaashii reerka ee muddo saddex bilood ah u dulqaadanaysay jilaalkii iyo xoolihii ay ka soo tageen iyo tuulooyinkii iyo deegaamadii ay ka soo tageen abaar iyo jilaal ay ka jirtay ilaahay diintiisa inay bartaan u dhabar adeegayna waan u mahad celinayaa mahad aan bilow i dhammaad lahayn ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya duunyadii iyo dadkii ay ka soo tageen ayagoo nabad qaba oo nadiifa ilaahay ha u geeyo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaadiintii xafladda gabagabada dowladda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose usoo xirtay beesha bartire lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha harti suldaan saalax cali maxamed الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى يأنه ما دعلنا إياه نمعديسة فربضا ونوق الله ذيستي نعمة الإسلام والإيمان كمتهاي انت كدي محنو ما دعلنا يا ولاية إسلامية أجوب السفلى وهلقينا ويونس وحان سيدو كالو ما دعلنا muxaafadada hadda aan joogno ee degmada xagar iyo waaligeeda mas-uuliyiinteeda dhammaan waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa beesha bartire ee xalfaddan kayrka badan wanaagga badan dhigatay ayadana sidoo kale waan u mahad celinaynaa waxaan ka marneen bahda iclaamka oo iyadana sidoo kale sida wanaagsan hoosha u qabatay ayadana waan u mahad celinaa insha allah intaa kadib waxaan leeyahay waxaan dabataagnahay nin walba meel unbay u saaran tahay baashe anugu kolley hadda waxay saaran tahay shacaarkii halkan lagu soo dhejiyey gadaashayga ku dhegnaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah shacaarkaas meesha lagu soo dhejiyey waa shicaar weyn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar markii ay ka soo baxeen magaalada maka taariikhdooda ayay ka sheekaynaysaa aayaddaas aayadda marka hadda shacaarka laga dhigo waa aayad weyn marka waxaan leeyahay beesha bartire nuqabadeeda ee ku jirtay maxaan ku idhahdaa dowladda saddexda bilood soo dhabar adeegtay u dulqaadatay juhdi badan ku bixisay nuqabadaasoo gaaraya toddobaatan waxaa weeyaan waa nuqabo maasha allah maxaan ku idhaahdaa maanta bandhigooda oo annaga aan aragnay bandhig aad u cajiib ah aayadaha qur-aanka iyo axdiista iyo maxaan ku idhahda adkaaraadka dhan walbaba ka dhisnaa waxaan leeyahay dadaalkiinna aad bixiseen juhdi badan aad ku bixiseen dadaal badan ayaad bixiseen dadaalkiinna labalaaba gaarsiiya cid walbaad mas-uul aad ka tihiin maxaa yeelay nin walba wuxuu mas-uul ka yahay beelihii uu markaa ka dhashay dhammaantiinna nuqbo ayaad tihiin odayaal ayaad tihiin waxaa la rabaa nin walbo inuu gaarsiiyo beesha uu markaa mas-uulka u yahay uu hortaagan yahay diintan macaan ilaahay subxaana wa tacaala nugu soo dejiyey inaan difaacanno insha araxmaan waan idintaa niidaynaa sida wanaagsan ee khayrka badan ee sharafta badan oo annagana aad noo soo dhowayseen wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo xafladda goobjoog ka ahaa ayaa isaguna munaasabadda ka jeediyey kelimaddii uu ku lahaa
الحمد لله معز الإسلام الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى أثره إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد إسكله نغو كلميي makaankiis oo sharafta badan leh oo ah beydka allah subxaanahu wa tacaala bacd alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay xafladdan oo qiimaha iyo qaayaha leh ayagoo kala duwan aan kala qaadaynin waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wa baaraka allaahu fiikum sidoo kale waxaa mudun in si gaara loo xuso bahda iclaamka ayagoo maanta saan u taagan howlahood iyo shaqadoodan u taagan marna nasinaynin waxaan leenahay jazaahum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum sidoo kale waxaa mudun in loo mahad celiyo beelweynta maanta aan dheh joogno xafladdan qaayaha iyo qiimaha lana qabsanayso waxaan leenahay iyagana jazaakum allaahu khayran sabarkiin iyo dadaalkiin iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay idinkama dayaco intaan kadib walaalayaal si aad og tihiin ama aad dareemaysaan xafladdan maanta aan u fadhiinno oo aan joogno waa xaflad loo gebagebaynayo ama loo qabanaayo dhaqanka beelweynta bartare baa xafladdan loo qabanayaa waa nabadoonnadii iyo intii ka hoosaysay oo beesha maamulaysay ama dhaqaysay dhammaantooda ayaga oo aan kala maqnayn ayaa halkan dowro ugu socotay dowro saddex bilood socotay dowradaas oo aad dareemaysaan wahi lagu qaatay iyo wahi laga faa'iideey halkaan aad ka dareemayseen waxaa la yidhaahdaa sadar muuqdo su'aal ka dhan sadar muuqdo su'aal ka dhan waxaad dareemaysaan cilmiga tafsiirka maanta halkaan ugu fasiraayey qaabkii loo fasiraayey oo qof kasta aan fasiri karin waxaad dareemaysaan alqara'a waalkitaaba waxaad dareemayseen sabuurda halkaan la dhigay waxa lagu qoraayey iyo dadkii meerinaayey waa sidaas sidaas way sidaas way ku ahay waxaad dareemaysaan waa beesha oo halkaan dowladdu ku qaadanaysa wey waxay mudan yihiin beeshaan waa in lagu daydo ciddii maanta ee u baahan ama danaynayso in shareecada rahmaanka barato oo ku dhaqanto oo ku camalfasho waa in ku dayato beesha halkaan joogto waxaana mudan yihiin waa bee lagu daydo waxaad dareemaysaan boorkan ama shicaarkan gadaasheen ku qoran ee dowladda magaceedana ah sacad ibnu mucaad waxaad dareemaysaan layskama bixinin waxaa loo bixiyey ahdaaf iyo ujeeddo ayaa halkan laga leeyahay walaalayaal sacad waxaad dareemaysaan ihtaza carshu raxmaan limowti sacad limowti sacad dadkan markaan waxaa ku daynayaan ama quduu u ah sacad ibnu mucaad waxaa markan laga rabaa walaalayaal sidii sacad amal in u noqdaan ciddooda quduu u noqdaan oo waxaa weeyaan hoggaan u noqdaan ayaa loo baahan yahay sida kale waxaad dareemaysaan walaalayaal shicaarka markaad saan u fiirisaan ama gadaa aan u fiirinno halkan waxaa ku qoran geelba halkan ku qoran oo sawirkiis ka muuqdo geeli fiiri halkan ku sawaran oo aad dareemaysaan waa ratagaan halkan alaabta saaran waad dareemaysaan dhanka kale markaad saan u fiirisaan waxaa halkan ka muuqda beekemkiiyo hoobiyihiiyo alaabtii iyo wayba halkan ka muuqda waan halkan ka muuqdo ciddi bixisay waa beesha bartire geela halkan ka muuqdo maalmihii la bixinaya ma dheerayn waa dhoweyday waxaa loo bixiyey waxa kale ma aha waa jihaadka maanta socdo garab istaaggiis baa loo bixiyey litakuuna kalimatullaahi hiya alculya wa kalimatu aladiina kafaruu sufla intaas baa loo bixiyey waxaa markan loo bahan walaalayaal dadka muslimiinta ah oo maanta meel kasta ku nool gaar ahaan walaayada islaamiga jubbada hoose ku nool waxaan leenahay beesha bartare inaan ku daynaa ugu daynaa horumarka diimeed ay ku tallaabsanayaan horumarka diimeed oo ay ku tallaabsanayaan inaan ugu dayno waxaad dareemaysaan walaalayaal ayadoo maanta kuleella soo maray culayso badan jareen dhaqanka oo halkaan ku ribaadayay oo joogay duruusta qaadanaya diinta qaadanaya oo ku sabraayeen adduunyo waa ku xidhiirtay xooluhu waa ku xidhiireen duruuf waa ku xidhiirtay ayadoo intaan ku xidhiireen waxay ka doorteen kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi sala allahu alayh wasalam waxay ka doorteen kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaannu leenahay markaan beesha bartare waad dareemaynaa halkaaad ku tillaabaysaan meesha aad u socotaan tallaabada aad qaadaysaan waa dareemaynaa waxaad laydinka rabaa oo waajib idiin saaran in aan noqonin waa halkaan loogu gudubay in aan noqonin waa idaacad laga sheegay waxaa laydinka doonayaa camalfal oo dhab ah waxaa laydinka doonayaa camalfal camali in loo bedelo shaqadan in camali loo bedelo ayaa laydinka doonaya walaalayaal waxaad dareemaysaan walaalayaal maanta ee muhiim ah dadka muslimiintuna muhiim u ah oo meel kastana ah arrintan ku yar tahay markii la fiiriyo dhaqan oo muslimiin bulsho mujtamac ah oo odayaal u ah ama hogaaminaayo ama nibadoon u ah ama ugaas u ah ama waxgarad u ah ama uqalo u ah oo maanta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u dabaqaayo oo sidaan u fasiraayo oo sidaan waxaa weeyaan bannaanka u keenayo oo sidaan maanta goobyadii ashcaarta saan u muujinaayo oo khayrada maanta muuqato waxaa weeyaan ka muuqato soo muujinaayo dadkaas waxay mudan yihiin dad lagu daydo waxaa markan le walaalayaal si aad dareemaysaan ama aad og tihiin dadka aan mas-uulka aan u nahay ama naga dambeeyo oo qof kasta marka dib isku fiiriyo waxa gadaal ka jiro waa dareemayaa markii fiiriyo gadaal u fiiriyo aan oos-oos isku fiirinno baadiyada aan fiirinno mid aan fiirinno magaalada aan fiirinno waxaan dareemaynaa walaalayaal inay jirto baahi diimeed inay jirto baahi diimeed waa markan loo baahan yahay baahadaas inaan daboolno waxaa looga faraw ah nuqabada halkaan fadhiya way ballan qaadeen oo halkaan ku sheegeen bayaankan ku qoranaa in baadiyada iyo meel kasta dacwadii diinta gaarhsii doonaan kullunaa ducaad ila allah soo sidaas soomo kullunaa ducaad ila allah dhammaan ina ducaddaan nahay wa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal walaalkii hore halkaan u istaagayey dadka muslimiinta halkaan joogo dhammaan ka codsanayay isagii iyo dadkii xanuunsan ilaahay caafiyo waxaan leenahay ilaah rabbiyow raxmaanow ilaahw caafi dadka muslimiinta ilaah noo caafi ilaah walaalkana caafi guud ahaan dadka xanuunsan oo degmadan ku nool ilaahw noo caafi muslimiinta ah ilaahw noo caafi rabbiyow raxmaan ilaahw caafimaad noo sii إله ربي ورحمن ومدر خير وإله نسي اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدغا إله ربي ورحمن ومدر خير وإله نسي إله مدر خير وإله نسي إله ربي ورحمن هوليه وجيدا هوليه وجيدا dhulku waa u jeeda ilaahu rabbi ramaan roobna si ilaahu roobna si aan ku fidnooweyn ilaahuna si roob aan ku fidnooweyn aan ku barakooweyn ilaahuna si ilaahu rabbi ramaan roobna si ilaahay baa weydiisay subxaana watacaala allah waxa oo maanta oo noo la-ayay lama arkaaye laakiin annaga caasiyaal ah annaga caasiyaal ah annaga caasiyaal ah marka waxaa laga duway walaalayaal inaan ilaahay u tooba keeno ilaahay aan u tooba keeno dhammaanteen tooba keeno dadka muslimiinta ilaahay u tooba keenaan watuubuu ila allaahi jamiican أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي لو توبة كينو إلهي دي توبة كينو وكس إلهي ونوه جاجينيا إلهي ونوه جاجينيا جزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kaasi waxa uu ahaa weeliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis insha allah habeen dambe barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda gabagabada dowladda saddexda bilood u socotay beesha bartire guud ahaana barnaamijkii faafreebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا